asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiib ilaabe wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay guddoomiyeyaasha maxkamadda racfaankii gobolka banaadir ciidamada militariga soomaaliya oo dhaqdhaqaaqo ciidan ka wada deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan munaasabad lagu xusaya dhalashada nebigeena moxamed naxariistii nabadgelyo korkiisa heeshee lagu qabtay dalka swidhan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin kale ayaa xarig ka jaray ku dhowaad toban xarumood oo iskuula oo loogu talagalay inay wax ku bartaan dadka ku nool magaalada marka iyo kulan casharaf ah iyo mahadcelin iskugu jira oo magaalada muqdisho loogu sameeyey xulka qaranka toddobiyi toban jirad ee kusoo guulaystay koobka bariga bartamaha afrika
soo gudbinta warkan liyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal laris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay labaatanka bisha oktoobar laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyayaasha maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyayaasha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir iyo maxkamadda markaasi gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir iyo maxkamadda gobolka kadib soo jeedin ka timid gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed madaxweynaha ayaa xilka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir wuxuu u magacaabay garyaqaan siciid cali maxamed oo uu ku takhasusay baariiray shareecada iyo qaanuunka sidoo kale wuxuu gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir u magacaabay garyaqaan saalax cali maxamuud madaxweynaha ayaa kula dardaarmay guddoomiyaasha uu magacaabay inay markaasi ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo xalinta cabashooyinka cadaalad darada ka imaanaya muwaadiniinta soomaaliyeedda xeerka madaxweynaha oo ku saleysan sharciga nidaamka garsoorka lamber saddex soona baxay labaiyo tobanka juun kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ayaa dhaqangalay kadib faafinta rasmiga ah ee markaasi maanta oo ku beegan labaatanka bisha oktoobar laba kun labaiyo labaatana dhinaca kalena ciidamada militariga federaalka ee soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaqo ciidan waxay ka wadaana deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasoo dhowaan lagu daabulay si ay kaga qa noqdaan deegaanada markaasi al-shabaabka ay ku sugeen ee shabeellaha dhexe ka tirsan taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odwa yuusuf raagi ayaa goorsi horeysay maanta waxaa la sheegay in uu gaaray deegaanka xawaadle ee markaasi ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo markaasi al-shabaab dhowaan lagala wareegay ciidamada militariga dadka deegaanka iskaashanaya ay ku sugayiin sidoo kale dhaqdhaqaaqya ciidan waxay ka socdaan deegaanka cadal leh ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo markaasi maalmihi lasoo dhaafina ciidamo aada ka tirsan militariga soomaaliya dadka deegaanka ay kusii qulqulayeen waxaana markaasi ay sheegay in ay qeyb ay ka noqonayaan ciidamadaasi halkaa ku sugan xoreynta deegaanada markaasi ay gacanta ku hayaan al-shabaab si markaasi looga saari lahaa dhinaca kalena ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa si weyn lagu soo dhaweeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mustafa cali cadow ayaa beledweyne kasoo diray wafdi ballaaran uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda fadel xamse cabdibare ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan garoonka diyaaradaha ugaas khaliifa ee magaalada beledweyne waxaa kusoo dhaweeya madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayto cusmaan iyo mas-uuliyiin fara badan ujeedada ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu ku yimid magaalada beledweyne ayaana sidoo kale waxay tahay dardargelinta iyo sidoo kale xoojinta dagaalka ka dhankahaya al-shabaab ee ka soconaya qeybo badan oo kamid ah gobolka hiiraan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaana sidoo kale waxa uu booqday goobaha iqraaxyadu ay ka dhaceen saddexdii bishan aynu ku guda jirno waxaana uu sidoo kale uu bogaadiyey howlgallada guud ee ka soconaya qeybo badan oo kamid ah gobolka ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayaa waxa uu sheegay in gargaar kala duwan dhowaanda soo gaarsiin doona magaalada beledweyne kuwaasoo loogu talagalay dadka ku nool gobolka hiiraan waxaana uu sidoo kale uu ballanqaaday in dibudhis lagu sameyn doono goobihi iqraaxyadu ay ku burbureen talle maanta waxaan imid magaalada beledweyne anoo safar waddanka uga maqnaa waan runtii ku doortay inaan uga bilaabo ayada dhowr arrimood marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dhimisha dibixoraynta iyo dulmidiidka dadka soomaaliyeed marka labaad oo runtii taa darteed arintaa darteed iyo in dadka soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii keliya markii yani ugu horreysay magaaladan si gaara ay u taargetsadaanan ahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankan horay ay ugu wada shahiideen tii ugu dambaysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada beledweyne dhibaatadii ka dhacday maalinta daweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma taargetsan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysaysan jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaatamaan oo ay ku jihaadaan khawaarijta waxaan u sheegaynaa marka koowaad annaga oo runtii ka xun dhibaatadii meeshaa ka dhacday annaga oo u tacsiyeynayna dadka soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay ama naftooda ha ka soo gaadho oo ha u dhintaano ama xoolahoodii iyo hantidoodii ha ka soo gaadho ha ku burburto runtii waxaan leenahay ilaahay nimankii ama khawaarijtii u malaynaysay magaalada beledweyne inay keligeed tahay waxaan u sheegaynaa inaysan keligeed ahayn marka koowaad beledweyne keligeed ma aha beledweyne dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa maga ayaa la jira beledweyne bani aadamka ilaahay abuuray ee miirka qaboo dhan ayaa la jira saa darteed waxaan leenahay beledweyne keligeed maaha beledweyne ma niyad jabayso beledweyne jihaadkii ay waday way sii saddex jabaartay haddaba wayna sii saddex jabaaraysaa haddii la yidhahdo wayna sii lix jabaari doontaa dadka soomaaliyeedoo dhan oo ay xukuumadda ugu horraysana ayaga ayay la jiraan dhinac walbana way ka taagan yihiin intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka soomaaliyeed hadday jirto soomaalinimo hadday jirto muslimnimo hadday jirto in wax laysu yahay qof kastoo soomaaliya cid kastoo soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa soomaaliyeed reer banaadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisiinayo reer jubbaland reer south west reer hiiraan ma ahee reer hirshabeelle reer galmudug iyo reer puntland iyo reer somalilan soomaalinimo hadday jirto waxaa laydinka rabaa meeshan in laydinka arkaa la rabo dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay halkan yimaadaan oo ay caddeeyaan beledweyne inaysan keligeed ahayn beledweyne inay walaalo leedahay inay dad garab taagan ay leedahay waxaan ka rabaa dadka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in ay muujiyaan beledweyne inaysan keligeed ahayn
dhinaca kalena haddaan eegna guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale ayaa xarigka jaray ku dhowaada toban xarumo oo markaas iskuulo loogu talagalay in wax ay ku bartaan dadka ku nool magaalada marka iyo deegaanada kale ee hoos yimaadaa ibraahim maxamed mayow ayaa ka warramaya gudoomiyaha gobolka shabeelladu hoose oo ay weheliyaan guddoomiyaha waxbarashada gobolka duqa caasimadda iyo xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa maanta xarigga ka jaray sideed iskuul oo loogu talagalay magaalada marka iyo deegaanada hoos yimaada oo ay cabashadooda hor u gudbiyeen bulshada deegaanka ugu horeyn waxaa goobtan ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed cabdiraxmaan xidig anigoo ka wakiil ah wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane maxamed cabdiraxiin nuur oo maanta mataqaanaa aan ku hadlaayo magaca magaciisa iyo magaca wasaaradda waxaan maanta xarig jarnay saddexdii iskuul oo loo dhammaystiray qalabkoodii iyo mataqaanaa dhismahoodii saddexdaas iskuulna ay diyaar u yihiin inay ardada wax ku bartaan ama iskuullada kale shanta iskuulla kaloo dhiman waxaan rajaynaynaa inta bisha la gaarin inay mataqaanaa ay dhammaystiraan waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka guddoomiyaha gobolka ibraahim marka in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro sanatarka oo asna qayb ka ahaa dhismahan marka la bilaabayay ilaa ay hadda asna na garab taagan marka waxaan ka codsanaynaa in mataqaanaa dhammaan shanta iskuul dhiman in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu gabagabeeyo guddoomiyaha magaalada marka cismaan muuse maxamed ayaa sheegay in iskuuladan ay sida ugu dhow ugu howlgeli doonaan magaalada marka iyo deegaanada hoos yimaada horta maamulada waxaan ula daarmayaa in ardaydan ay si fiican wax u baraan waxaan rabnaa wasaaraddu waxay noo sheegtay in ardayda waxbarasho beesla'aan ah ay ku dhigi doonaan iskoolaadka insha allah waxaan kala rajaynaynaa inta kala dhiman oo iskoolaadka kale ah inay soo gagawaan bishaan sii wasaaradda ay sheegtay waxaan leenahay mar walba waa garab taagannahay wasaaradda waxaana uga mahad celinaynaa maxaa maamulka ugu sareeya ee koonfur galbeed madaxweynaha iyo maxaan leeyahay wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka oo kaalin mugleh ka qaatay in si reemarka reemarka ay u heli lahaayeen iskoolaad iyo waxbarasho fariya ah xildhibaan xuseen ali xaaji oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in iskuuladan ay baahi weyn u qabeen carruurta ku nool magaalada marka iyo deegaanada hoos yimaada waxaan rabaa inaan mahad celiyo wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed guddoomiyaha gobolka oo shaqa fiican ka soo qabtay runtii magaaladan ku soo noqday in waxaan ay fulaan aadaa ugu faraxsanaa ardayd arday toban kun dhan in waxbarasho lacag la'aana ay helaan taas intaas dowladnimaa lagu helaa runtii ardayda macallimiinta dhammaan waxaa ugu baaqeenaa inay waxood ilaalsadaan waxaa ayagaa loo dhisi ayagaa iskale waxoodii waaye inay waxood ilaalsadaan dowladdu wax waa ku samaynaysaa adaa lagaa rabaa waxaaga inaa ilaalsata adduunyada io ooyaa la helaa mooye indhabel ma la helo aadaa umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad annagan waxaa diyaarunahay mar walba inaa idinla joogno inaa idinla shaqayno ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo horumarinaysa adeegyada waxbarashada ay fulisay wasaaradda waxbarashada dhismaha mashaariicdan si guud ahaana waxaan ugu mahad celinayaa bahda waxbarashada koonfur galbeed oo ugu horeeya wasiirkooda wasiir maxamed cabdiraxiin nuur iyo madaxa waxbarashada ee gobolka iyo dhammaan dadkii fududeeyey ka shaqeeyey naga caawiyey in iskuulaadkan dib loo dhiso qaarkood qaar cusubna lagu biiriyo taasoo baahi weyn ay u qabeen shacabka degmadan marka baahiyahaasoo hore ay usoo gudbiyeen maamulka degmada iyo gobolka in laga soo jawaabo waxay daliil u tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen inay tahay dowlad dhammaystiran oo isku xiran oo isla xisaabtan leh oo kasoo falcelin iyo kasoo jawaabis leh wixii baahiyo ah markaas ee la gudbiyo oo maamulka iyo shacabkaba ay gudbiyaan intaas kadib waxaan rabaa inaan si guud ahaana aan ugu mahad celiyo wasaaradda waxbarashada oo degmadan marka soo gaarsiisay waxbarasho ardayda bilaashka ah ardayda lagama rabo wax lacaga maamulada iskuulaadkan oo idil ka shaqaynaya ee mas-uuliyaddaas haya iyo macallimiintaba waxaa laga rabaa ardayda maadaama dowladdan uu madaxweynaha madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen uu hogaaminayo ay ku soo siyaadisay koonfur galbeed gobolladeeda iyo degmooyinkeeda waxbarasho bilaash ah oo ardaydu loo ballanqaaday oo degmadan markana nasiib u heshay in ay ka faa'iidaystaan waxbarashadaas bilaashka ah toban kun oo arday runtii waa namber aad u fiican oo bilow ah haddii ka badan loo baahdana diyaar loo yahay in la kordhiyo laakiin waxaa la rabaa waalidiinta iyo shacabkaba inay iska kaashadaan in waxbarashada lagu dadaalo ardayda iskuulaadka la geeyo cid walba oo iskuulaad aad buu mahadsan yahay warkaas waxaa ah inoo soo diray waryahaga ibraahim axmed mayow ee gobolka shabeellaha hoose xildhibaan sanbaluushe oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaa ugu baaqay beelihii muddada ah oo ku dagaalamayay galgaduud iyo hiiraan inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab xildhibaanka oo markaasi ku sugan jiida hore ee dagaalka ee gobolka hiiraan ayaa markaas dhinacyadu waxa uu kula dardaarmay in meel la iska dhigo colaadooda dhinaca kalena ay u midoobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab guud ahaana warkii habeenimo aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho qarantan dhegeysta waan dhagintaa ciduu isaga waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel